iyadoo maalmihii lasoo dhaafay soo taraysay cabashida dadka ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho kuwaasoo sheegay in loogu hanjabay in la barakicin doono ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday burburinta guryahooda ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo cagafyo wata ayaa waxa ay halka loo yaqaano hotel taleex ee degmada hodan ka bilaabeen burburinta ay u geysanayaan guryaha dadka shacabka ah bulshada la barakiciyey oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in arrintani ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka sida macalin mahdi oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir iyagoona sheegay in loola dhaqmay sida ay yahuudda xaaqidiinta ah ula dhaqanto muslimiinta falastiin dabnacaana waa u jeeday si lacan haysta ciidamada dowladda oo dadka tuuka haasita aana barakici haaya waxaa ku jira hebel mahdi kii lalahaay waxaa ku jira adduunyao dhan ganacsato oo adduunkii dhammaay isku qasay niman ad ciidana dadku hadday indaleeyihiin waa u jeedaan ka muslimka oo la barakacaa oo sida falastiin loo galay ay u galayaan sida yuhuuddi falastiin u gashay ay u galayaan ma agoona haysata noloshaasan shan waxaan ku noolayn soddon iyo laba sano waana naga barakacshaa ilaahay waxa ugu ogyahay islaamka islaam laguma sameeyo waxay dadka ku suubiyaan habeenkii ayadoo salaada marka laga kacayaa nagula bilaabay ilaa haddana waa aada u jeedin waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay dhulboobka iyo burburinta ay dowladda federaalk u geysanaysay guryaha dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu ka hadlayey meel fagaaro ah uu ku jasjasay hooyooyinkii uu guryahooda ka burburiyey islamarkaana uu dhulkooda ka boobay